فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo caawa in weerar madaafica ku qaaday xerada ciidanka xabashida ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan xaflad lagu caleemasaarayay suldaanka guud ee beesha hariin oo ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayadii islaamiga ah ee baay warbixin ku saabsan xaflad heer sare ah oo ay dhigteen beeshaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa xalqada saddexaad ee xubinta caafimaadka iyo soonka waa ka qayb barnaamijka sidoo kale waxaana caawa idiin soo gudbi doonnaa xalqada saddexaad ee taxana aan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka
سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaaga caawa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar madaafica ku qaadeen xero ciidanka itoobiyaanka ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan ilaa dhowr baalooto oo hoobiye ah ayaa gudaha u galay xerada itoobiyaanka iyadoona lasoo sheegayo inuu jiro khasaare soo gaaray ciidanka itoobiyaanka ah orar aan ku kalsoonnaha ayaa sheegaya in ciidanka itoobiyaanka xeradooda qayb ka mid ay gubatay maalmihii iyo bilihii lasoo dhaafay ciidanka mujaahidiinta waxa ay sare u qaadeen weerarada duqaymada ah oo ay la beegsanayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay oo uu maraykanka ugu weyn yahay iyadoona taas ay keentay caqabad aad u daran oo soo wajahday ciidamada la baxay magaca atmis iyo sidoo kale askarta soomaalida ah oo ay ku shaqaystaan لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag markaana dhegaystayaal aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee baay xaflad lagu caleemasaarayay suldaanka guud ee beesha hariin ayaa waxay ka dhacday degmada labaatan jiro ee wilaayadii islaamiga ah ee baay beesha hariin ayaa suldaan guud oo beesha ku hogaamiya shareecada islaamka waxay dhowaan u dooratay maxamed macalin xuseen maxamuud sheekh waxaa degmada labaatan jirow lagu qabtay xaflad heer sare ah laguna caleemasaariyey suldaanka guud ee beesha harin taasoo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan waxaana nabadoonadii odayaasha doortay suldaanka ka tirsan beesha harin ay isaga kala yimaadeen wilaayada banaadir shabeellaha hoose jubbooyinka gado bakool iyo sidoo kale tanbaay sidoo kale waxaa kasoo qayb galay wulaadda wilaayada baay iyo sidoo kale bakool iyadoo xitaa labada waali loo xiray dhar gaar ah oo hidaha iyo dhaqanka ah waxaa sidoo kale qayb ka ahaa salaadiinta hoggaanka golaha dhaqanka soomaaliyeed iyo nuqabada wilaayada baay iyo sidoo kale bakool culimo iyo qaybaha bulshada ayaa sidoo kale xafladda goobjoog ahaa ka hor caleemasaarka waxaa jiray kulan maalmo socday oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo qaybaha kala duwan ee beesha hariin wuxuuna ku dhex maray degmada labaatan jirow xafladda ayaa waxaa loo diyaariyey si aad u qurux badan waxyaabaha dadkii kasoo qaybgalayaasha ah soo jiitay waxaa ka mid ahaa in loo dhisay baraag caano laga cabayey taasoo beesha ay u diyaarisay martidii kasoo qayb gashay muddo laba maalin ah ayay socotay xafladda maalin waa midda doorashada halka maalinka labaadna ay ahayd maalinkii caleemasaarka doorashada markii ay dhacday waxaa maalintaas bilowday damaashaad iyo dabaaldeg maadaama suldaanka ay doorteen beesha hariin uu ahaa suldaan ay ku midaysan yihiin iyagana ay soo xusheen maalmihii xafladda labaatan jiro waxay u ahayd maalmo ka duwan maalmihii hore soo dhoweyn heer sare ah ayaa loo sameeyey martida dad badan ayaa ka hadlay xafladda caleemasaarka waxaana ka mid ah kelimadda soo dhoweynta waxaa qaatay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله سبحانه وتعالى أيام حسن نسي نعموشي فرح بدن له runtii n meelin hadal maka dhamman walkasta la sheego faday haddii waani iyo wacde ayin haddii murta'ata iyo haddii yacni walkale ayinba wali wada sheegi oo khayr dhammaantiis wala sheegi culimo iyo nuqaba iyo akhyaar kale dhammaantii wala hadali in sha allahu tacaala cabaarna wal fadhiyey gebagabe iyo gunaanad layheri intaasa insha allahu tacaala iyo qaadada haddii ilaahay subxaana wa tacaala gadaro marka inka horreyta may dareemay dad badan oo guulaysaday meelan fadhiyaan reerka haddii aan sigaara inku hormara intay culimo ahoo reerka ka jara may aaminsaneen inay guulaysadeen allahu akbar may weelaylan walaalsho ah aqoon iyo cilmi iyo ka gorodaayan oo ka tuhumaayaan yoona dadka ha magacaawadeenoo sheegayeenna kumadahay yaa yaa suldaan dhanka waali geeka walbadan may ka xisaabtama haayeenaa xikmaddii iyo kijartii inay fursada in helaayaan inay muslimiinta geysiyaan saas daraaddeed farxad iguma dareemahay ragga mujaahidiinta ah haddii qiyaado ayin iyo haddii ciidan ayinba haddii walaayaadka ka tarsanyin iyo haddii jeeshka iyo amnigi iyo makaatibta kale ka tarsanyin intaba oo reerka indhaladi may dareemahayaana guulweyna dareemahay may waalay culayska saaranaay lamba meelindoranga may arteen hogada ma hayne culayska saaranaay may haayasee gaalalan dhowee ya saaranaay tiseeftoona uga dadeen may doorradeena ilaahay nasiibin siiyey suldaan gorijo ugadado furmo kala jar inta caamada aho reer kukumada nasiiba waaldhadeena waan guulaysaday inta caamada aho walanka saana reer kukumada nasiiba waaldhadan waan guulaysaday may waalay may dareemayaana baaha ani ilaahay diintiis la bara ah ya dareemaya ini jidka xaqe la tuso oo laka toosi kana toosana kana kigaraaranaayaha kan toosan qaada kan isku dhaafa ini leer taasa tuugna ina dareemaya la bara waana lakala hadal ya dareemaya baahadaasa gabe may doorradeenaa baahada yaa haay bacd allaahi tabaaraka wa tacaala lan sabab nagaba koro cilmo dheenan leh kafaa'adeena inta una ku baranay ka aragni leh ya doorradeen saas daraadiye dad guulaysadii waay inta ardada ahoo talabada walbarashada ka jarta oo reerka kumada yoona may aaminsana ana guulaysadeen may waalay may doorradeena oo ilaahay nasiib in siiyey lan cimrijay intii hata una kasaana iyo intii una inkasaanay base una siiririska halnay cimrijay intii ilaahay siiyeyba walbarasho iyo daraase iyo cilmo ka gaadadaay iyo doorradeen sabab nagada doono cilmigashooni sii bulaalo sii koro insha allahu tacaala ragga hogaanka hogaanka dhaqanka nuqabada iyo mayla raayi samadoonada iyo goobta dhammaantiio may aaminsaneen inay guulaysadeen may waalay ana lamasani walaa walaayi barroog raggaasi markaas taas arag may i kala hadalaayana hooba salla waala hogaan weyn baahan yaleer lan culimo ah ehel diinad ah oo diinta ilaahay sadkalaa mujaahidna ah lankaasa fadaana saasa ka hadla jiray iyo waa hadoorada intaa fadheesiiyey walaagii ka guuxay intaasaysanayoo fadaayeen ya ilaahay umara dheliy saas daraaddeed may aaminsanaa ani guulaysadeen gabdhaha muslimaadka oo cafiifaadka oo reerkaan dhaladii may aaminsanayoona ani guulaysadeen may weelay baaha may haaytay kan faasiq ahoo haka xadgudubow lan kugowda unay helan ku anaanadow meeli oqondaro ku hayta lan oqontiyo ka fikiraayo maalan in weydiyaayo in sheenayo masuusiib wala in sheega unay helan baahadaasa dareemaya guursho oo wanaagsan lan lan mayla raay toosiyo garab inkanagada waa dareemaya may aaminsana ani helan lan culumaa cifada ilaahay sayina ka ilaaliyow wala xun oo ha ka waajahno khoofka ku qabo inuu ku hor surumow lagna ogaasa in ilaahay siiya aaminsana iyoona saas daraaddiyo guulaysaday may guulaysatay ciddii walaalkaasi hadoorhatay haddii mayla raay magal ayin iyo haddii balaan ayin haddii waayeel ayin iyo haddii da'yar ayin haddii caame ayin haddii culimo ayin haddii mujaahidiin ayin iyo haddii ganacsatay ayin dhammaantiyoba dad guulaysaday waa ilaahay fadliyo tabaaraka wa tacaala walaalka may lahaa markii horena garabkaynu ahayd geekana garabkaynu ataa hortaynu surunta redkaynaynu surunta dhannayaagaynaynu surunta unina saasoo kale keengana hooba hortayna kata reedkamani aragaas garabkaaday surunaadan garabkaaday surunaadan insha allahu taala oo garabkayna katoona reed makiinku bahaan balangaaduna kiinsamaynina mawaayaas biidn illaahi tacaala إلهي سبحانه وتعالى لن كسم بينك هذا لا خير شيء ميزانك حسناتك أنصار ولا كجفينة إلهي كل عفو تبارك وتعالى كل يوم إلهي نعفي سبحانه وتعالى رمضان كان إلهي خير شيء بركة سنسية جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxaa hadlay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah waa naqiib ibraahim cali nuur oo ku magac dheer shaacirul islaam waxaan kaloon u mahadcelinayaa akhyaarta andheer gorodka culimaa udiinka aqoon-yahanada dhallinyarada ardayda gabdhaha cafiifaadka eh ee beesha xariin khaasatan reer labaatan jirow waxaan uma- ugu mahadcelinayaa juhdiga ay bixiyeen iyo dadaalka ay muujiyeen iyo sida ay u soo saareen ee hadafkii ay lahaayeen ay u gaareen oo naqiibkii ay u soo istaajiyeen waan ugu mahadcelinayaa fajazaakum allahu khayraa ilaahay idinka abaalmariyo intaa kadib een, dhowr kelimo oo gaagaaban baan rabaa inaan wax ka yidhaahdo kelimada ugu horreyso waxaan ku soo dhaweynayaa suldaanka guud beesha xariin ay dooratay suldaan maxamed macalin xuseen maxamuud sheekh ayaan ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay marxaban soo dhawow uwaas ilaahay subxaanahu wa tacaala hawsha lagu igmiday oo adiga aadan dooran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kugu kaalmeeyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay ha weydiisanin imaara haddii lagu siiyo can mas'alatin oo adiga aada weydiisatay lagugu siiyo wakiilta waa lagu tala saaranaya haddii lagu siiyo biduuni mas'ala oo lagu doorto ilaahay subxaanahu wa tacaala ucinta waa lagu kaalmaynaya adiga maadan dooran kaambeen uma gelin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan xubnaa inuu kugu kaalmayn doono ilaahay ha kugu kaalmeeyo midda kale waxaan leeyahay ee, dardaaranka aan ku siinayo waxaa waaye hawsha ugu adag ee ku hor taagan oo aad ka bilaabi doonto waa in aad ee, juhdi ku bixiso sidii aad uga soo dhicin lahayd ninkan murtadka ah ee gaalka weyn ah koonfur galbeed waxa lagu sheego hogaanka u ah ee lafta gareen oo wax badan oo beesha kamida u gacan haatiyey oo hubeeyey oo xagga ka soo horjeediyey oo welina sii wado inaad xakamayso oo beesha ka badbaadiso insha allahu tacaala waa be- hawsha ugu horeysa aad qaban doontee ilaahay ha kuu fudaydiyo annaga amaama almala waxaan ku ballan qaadaynaa inaan kula shaqaynayno haddaan nahay golihiinu qabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka xeer xarako ay xeer wilaaya haddaan nahay waxaan ballan qaadaynaa wax allaale wixii dhankeena soo mara inaan kugu kaalmayno maadunta cala alxaq intaad xagga ku taagan tahay intaan xagga ku taagan tahay inaan eh, ku garab istaagno ayaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala macaagi ayaan nahay ee horey u soco nambarkaagana xajiisto ayaan ku leenahay Eh, kelimada kale waxaan leeyahay beesha eh, harin naqiibka aad doorateen idinkaa iga yaqaano waa taqaanaan soomaali waxay ku mahmahdaa nin aabbihii soo gaari inbuu og yahay nin awowgii soo gaareen anyaalu ogyahay ugaaska ama suldaanka suldaan maxamed ee macalin xuseen wuxuu soo gaaray aabbihii oo naqiib ah in muduna la soo noola isagoo oo miiraysan oo nin wax yaqaano ah sidaa darteed waxaan aaminsanahay wax badan inay u baxsan yihiin oo maanta uu hogaanka iyo mansabka la siiyey wax badan in wax uga baxsan yihiin oo yaqaano sidii loo tilaabo qaadi doono uu yaqaano wixii uu ilaahay waafajiyo allah waafajiyey laakiin intii kale oo bani aadam waay macsuum ma aha wuu asiiri karaa wuuna ku gafi karaa marka waxaan leenahay idinkaa doortay ee lagama keenin hubeer lagama keenin luway lagama keenin xaramo waa wiilkiini aad dhasheen oo aad barbaariseen oo aad taqaanin waay idinkaa doortay marka inaad la shaqaysaan oo aad hore iyo gadaal ka socotaan ayaan idinkula dardaarmaynaa sidii walaalihii hore ee ay u dardaarmeen waaba ta'kiidinayaa insha allahu tacaala intaas saasaan leeyahay Eh, haddii aad nooga baahataan inaan wax la qabano diyaaraan u nahay isaga keliya haddii noo baahdana diyaaraan u nahay jazaakum allahu khayra intaas kadib waxaa hadlay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culimmada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا waxaan u mahadcelinaynaa alle subxaana wa tacaalaa noo dhammaystiray diin iyo adduunyada ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacdallah si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa beelweynta ee reer hariin oo waayahanba u saciinaysay inay yeelato hoggaan guud ee shareecada islaamku ku hogaamiyo u gargaaridda diinta alle subxaanahu wa tacaala ku hogaamiyo beryahan dambeba u saciinaysay oo sida walaalnimada leh oo sharafta leh oo gobinimada leh oo darjada leh oo muwaafaqada iyo walaalnimada iyo cisiga leh ay suldaankooda usoo husheen maantana ay u alaamasarahayaan muslimiinta walaalahoodan meel kasta ugu yeereenoo maanta usoo dhaweeyeen sidaa sharafta leh halkaa maxay ahayd hooshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu fududeeyey iyagana ma si gaaraan ugu mahadcelinahay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran dhammaantiina ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr idinku abaalgudo wax allaala waxaad samaynaysaan oo saaci ah ilaahay in barakeeyo khayrka aad doonteen mid aad gaarteen allah in kaga dhigo marka ma badina intaa kadib waxaan rabaa inaan dhammaan usoo jeediyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano oo wuxuuna faray aan daraaddiisa u samayno wax allaala wuxuu naga reebay inaan ugu harno isaga daraaddiisa annagoo ka doonayno inuu raalli naga noqdo oo danteen iyo adduun iyo aakhiraba uu na gaarsiiyo adduun iyo aakhiraba nagu liibaano darxumada iyo cadaabkana uu naga badbaadiyo annagoo ka baryayna allah subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay qofka alla ka baqo alla subxaanahu wa tacaala culeys walba soo wajaho makhraj iyo fudeed buu ugu yeelahayaa dantiisa sida alle subxaanahu wa tacaala uu gaarsiinahayaa allana uu ku filan yahay addoomihiisa hadday tala saartaan si gaar ah waxaan ula dardaaramahayaa suldaankeenaan maanta halkaan ugu celeema saarahayo suldaan maxamed macalin xuseen si gaaraan ula dardaaramahayaa ku dadaal beesha ansaartaad suldaan u noqotay inay noqoto beeshaasi mid caqiido saxan iyo towxiid maanta ku sifaysan oo shirkiga iyo gaalnimada ka fog say u noqon lahayda ka shaqeey cilmi iyo towxiid alle subxaanahu wa tacaala uga caabudi lahayd shirki iyo gaalnimana ka fog waxaad ka shaqaysaa ilaahay dartiisa adigoo hilkaaga u gudanaay daacada iyo cibaadada saxiixiga ah oo sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ku salaysan bidcada ka fog macaasida ka fog ummadaada si aad uga hogaamin lahayd ugu sifay ugu sifoobi lahayd sidaas oo kaleeto axkaamta aad reerkaaga ku dhaqayso ku hogaaminayso ku xukumayso waxaad ku dadaashaa aayadaha kitaabka alle subxaanahu wa tacaala iyo axaadiista saxiixiga ee sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kuwo aad ku miisaantay oo ku miisaaman inay noqdaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay nool wanaagsan oo alle subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay adduunku lagu gaaro aakhirana jaro lagu gaaro sidaas oo kaleeto reerkaaga inaad u furto owr horeba ansaar bay ahaayeen bog weyn oo dahabi ah oo shareecada islaamku dhaqankeeda oo jihaad ah inaad u furto oo cadowga alle subxaanahu wa tacaalaa ay ka argagaxaan oy ku jabaan ooy ka fiigaan waa inaad reerkaaga u furto sidaas oo kaleeto reerkaaga waa inaad u furto bog weyn oo jihaadi ah oo islaamnimo ah oo nusratul islaam ah oo muslim kasta uu kuga soo jiito oo kuuga duceeyo ood ku waraaba ku waraashato oy kugu waraashadaan oo muslimiinta oo dhan ay kugu soo duceynayaan oo beeshaada beelaha muslimiinta ay garab u noqodaan iyagana ay garab u noqodaan boggaasina waa inaad u furtaa waa inaad hiigsataa siraad almustaqiimka inaadan dhinac ugu leexanin wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih waddada alle subxaanahu wa tacaala inaad hubsataa inaad ku socoto had iyo jeer waddooyinka qalloocanna inaad iska ilaaliso
suldaanka guud ee beesha harin suldaan maxamed macalin xuseen ayaa markaan hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إخوة بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا مهديان إلهي أو مسلمين يوالي يا مهديان وما حد إلهي سبحانه وتعالى بعد شيء meyb kale baan ka hadyaanaha maamulada islaamiga ee lamada gobol ee bayo bokool walaalahaas iyo gufuudi kale oo arday marka ee nuqabada haayano ee malaagyada haayano samadoomada haayano ama bu- bulshada kale mayaajeshadu bacdalaysiin kama hadyaan ee ikhwa runtii ilaahi subxaana wa tacaala mayba weydiisadaanaha inay ontay marka arrintaas oo uleyska badan le oo macnaha qof kasta ilahi subxana wa taala walfahan siibi geedka dareemahay uleesya dareemahay in ilaahi subxaana wa tacaala marka maybu ah ila qaado infuusaya runta ilaahi subxana wa tacaala weydiisade walaalaha muslimiinta oo arday marka maybu ah iyo banaanka roogan ama gudubka jaran marka dhammaan maysiinku osda insha allahu tacaala ee ini onatay heelkii kolley runtii maybu ah arday marka maybu aysin isaartan runtii horta qaadadii ulays iyoona manaha arday marka fudeed wali laha kamaroob runtii horta hata haaliyan barnaamijkiisiinba dareemaha ay tan runtii meelul roogaba argaha ay tan taas qaadadi ikhwa rid maybaasiin kocodsadayhe in ilahi subxaana watacaala marka maybu wah iin baryadan manaha ulayskan ilahi subxaana watacaala iin kabedel fudeed taas horta codsi waay ee intaas bacdisho runtii wali hadda haaliyan manaha beelaan andirdaaram iyo runtii horta gabaayada muslimiintan kulli indirdaar eh waleeta xaliya hadal hadal een hadal runtii man hadalahay marka maybu ah oo beelo ama marka maybu ashkaas ama lafto ama jifido man hadalahay ee runtii ikhwa horta may guud ahaan in isdirdaaramaane ilaahi subxaana watacaala usija in isdirdaaramaan may kale in isdirdaaramaane dirdaarti omar ibnu khadaab ee la dirdaarmay saxaabiga jaliilka hay isiinba kasaaseen saciid ibnu caamir oo manaha ee, umar radi allaahu canhu hadushay may kamid ahaayahi wa an laa yukhaalifa qowluka ficlak fa ina khayra qowli maa sadaqahu lficl ee, runtii ee, saxaabigaasi markii aad la dardaarmaayo may lahaayahi ee, saciidow ini onayta marka may qowlka iyo ficilka inis wa- ee, inis khilaafan maynan ku wanaagsanahan qofka arday may qowlka iyo ficil jeynta onta iswaafaqan yaan ku wanaagsan hob mana walowsi ku qoolahaayo ama suubihaayo islaanimo ii laakiin manaha malan qaadadaw hob islaanimo keer sheeta malan qaadadaw wala onatay markan diinta islaamka aan qabno hobad ka hadlahayd inaad oofido ama marka ka jawaabto ama ficliyan ama camaliyan adan suubido ilaahi subxaana wa tacaala runtii mini adoonsan taas horta guud ahaan saasasan lahaa Ee, runtii beela hadda onatay manaha ee, xafladii haddaynu roogno oo manaha arday marka maybu ah ee, aan ka dhaladay oo manaha hatta hadda arday maybu ah ee, maashada dareemata Ee, runtii ee, mataawiyaw ini ontay in doorden sidii on manaha sidii onayta manaha hadame iyo hubeeri onay muslimiinta on husuli lahay ini in doorten masantaawiyaw runtii maylu ogyaaha in onta ilaahi subxaana wa tacaala dhabbada onayta islaamnimaada ehoo jihaadka ehoo ilaahi subxaana wa tacaala inuun ranoobini adoonsaday ini ontay marka siinka maamulo ama siinka higo ama waddadaasi dhabbadaasi arday may wasinka hogaami iyo runtii iin doorateen biidni illaahi tacaala may siinka ballan qaaday amaama allaahi uma amaama alumma biidni illaahi tacaala inti karaankay ee استطاعتي إيه إن شاء الله تعالى مكبخي لدن بإذن الله تعالى لكن والبدن وبدن وبدن ما يسكت ديدون بإذن الله تعالى إنه أنت ميلها تلريوغ خيرك هتمنى لك جره إنه أنت تلاوي صدقها ويكسك ديدون بإذن الله تعالى jihaadka hadda la kajaara insha allahu tacaala ree magnagada doono tallaaba qaado doona biidn illahi tacaala lan kheerka nii hogaamiya fadaanadiisa runtingata taanaba lan qaadiyo biidn illahi tacaala walbadan iska dayi doona biidn illahi tacaala waan ilahi subxaana wa taala may ka rajaayhi inoonaytay marka may boo dhabada saaga ana toosi sawaabka nigi toosi ka rajaaya waana biidn illahi tacaala wala tabara dadaala doon beela harayn oo hati sheegadahayti inuu antay an idoorati runtii garamasiinkihi inuu antay qabiil muslim iho diris anu honsulin garamasiinkihi maan iin dooran ma iin dooran inuu antay qabiil oo antay muslim e diris anaan honsuli ma iin dooran isin ogdiin hooba la alla manaha ardeed hooslaas giliyoon biidn illaahi tacaala waan beruka ahow maana jaro doonta biidn illaahi tacaala maysiin dardaarimey dardaartinaaween salawaatu ullahi wasalaamu calayhi madiisan siina dardaarmahan qof kasta oo muslim oo meel kasta roogaba yaan aan dardaarata marka sababta madana ta saad lixaaba hata mal dardaaran hadiisna waa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xilligii onta naaween salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahay ka dhawaad iyo ogdiin xillimi haay markaasi dhatan walaa na sheega ilaahay hadiidkii naagadan ani dardaara biidn illaahi tacaala oo ey man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhirihi falyukrim jaarahu lanki ilaahay bu rumaayay maalinta qiyaama booli dhibaato ee jara onata idii doonaan oo nabada ninsha ee madiinta ninshaadii lanki rumaysan diristii karaamayo leyna wey salawatullahi wasalaamu calayhi oo hadiid kale marka may beliya lanki ilaahay bu rumaayay maalinta qiyaama bu rumaay diristii ay dhibnay biidn illaahi tacaala arrin walow sishagahay beantisu arda ku doorani beangi barabagaano hoob an hayna meha biidn illaahi tacaala lan alla lanki hariin e lan muslum e derisli haadan mahaane dhibaatay amarkay mee wal ana macnaha ana arday ra'yika lahamee wal ana shuuruka lahamee wal ana fikirkay ama biidn illaahi tacaala hooba sula sheegahayba dhabnagate haryan hata kubaad mahla ka waado doon biidn illaahi tacaala lan manaha qabaylidii muslimiinta oo deriska eh haryanhaas iwaali haryanhaasaas iwaali biidn illaahi tacaala maha ero doonaan hooba warkiyo sheegahayanbu runti ata hoon waraasaleega mayba lihaa xaaladda haddi roogin hoob isin idohorateen habasho hoolaan taal ikhwa maynan shee maynan an lihaa xaaladda ba argahaytan kulleen hata mataawiyaw inonta marka mayba yeembihin dhiibtano marka beerfarowkiska faylana ama hoodaajokiska faylana kulli ini indoorateen wasantaawiyaw xilliguna roogaba araga haytan iyo xaaladiisin dooratanba araga haytana habasho lama lay markan habasho roobi lama lay habse ama habaale nagaas biidn illahi tacaala hooba hoon i waraasalaagba sida onata manaa xagge eba ilaahay subxaana wa tacaala waafaji bakadaada etoobiya ama habashadu lama layn iisa maase imaa habse wa imaa hawaal lamadaasay nagaas biidn illahi tacaala ولا نصوب رنت إلى سبحانه وتعالى يا أرض مركم يوافقي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambeyn waxaa madasha lagu guddoonsiiyey suldaanka guud ee beesha harin kitaabka qur-aanka kariimka raayada tawxiidka qori iyo boosh iyo sidoo kale gaari oo ay ugu talagaleen beeshiisa bismi illaahi raxmaan raxiim suldaan maxamed macalin xuseen maxamuud sheekh markan ka horreyto aleemasaarkii geeka beelaharin suldaanka guudlika aleemasaaray oo adete maykii werajey raayat tawxiid algharaa raayada aftiinka malaja dhowkukudheen marka xigta maykii werejiyey kitaabkii umutanka dooratii muslimka adagaarifadi iyo kii wareejiye kitaab qur-aan oo jaamaca iyo kii wareejiye ilaahkii ilaahkii wara marka saddexaad markii wareejiyey kitaabkan i raayadan raayadan madaja dhuukulu ku dhooru kitaabkangna korlahaay dadkana kuxukumo aan baahanyin dafaac dada diidin wale ka dafaaca fadi oo salaaxagi ah kitaabun yahdi wa sayfun yansur oo gorigi ah yakii wareeji fajazaaka allaahu khayr ilaahi hakii laqobo maasha allah markii wareejiyey gaadiidkii aan ka khadmaye lahayti beelika doorti iyo kitaabki ilaahi aan ka khadmaye lahayti asaki wareejiye furaay baaburkii furaay barfuraay baaburkii oo qooqan iyo kan emar afraadkii wareejiye jazaaka allahu khayr ilaahi subxaanahu watacaala horyakiin kadhaxayn allah kiin dhageysiiyo allah kiin dhageysiiyo fajazaaka allahu khayr
أنست بأهل هم إخوة
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyahaal furqoon dhegeystayaal markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad ee xubinta caafimaadka iyo soonka doctor qorax ayaa soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا bismi illaahi raxmaan raxiim waa barnaamijkii soomka iyo caafimaadka xalaqadiisa saddexaad caafimaad ahaan suxuurta nidaamka loo raacayo suxuurta saan ognahay waa qofka af xirkiisii marka waxaa loo baahan yahay inuu raaco qodobadan soo socda suxuurta waxaa loo baahan yahay qofku inuusan qaadan cuntooyin aada u culus oo dhow dhibaato u geysanayso cuntooyinka ugu fiican ay tahay suxuurta inuu qaato waxaa u fiican cuntooyinka xuubka leh khaasatan kuwa aan horey oga milmaynin dheefshiidka oo tartiib tartiib loo sii daayo sida cuntooyinka xuubka leh sida geleyda ee qamadida masagada iyo wixii lamid ah maxaa laga faa'iidayaa cuntooyin waxaa jira haddii markiiba la qaato isla markiiba dhiigga lagu darayo oo qofka ka baxayo taasna qofka uu de- uu dareemayo gaajo marka waxaa dadka lagula talinaya muslimiinta ah inay cunaan cuntooyinka xuubka leh oo ayaga muddo dheer calooshooda ku jiraya waxaa kaloo qofka lagula taliyaa suxuurinaya inuu buuxiyo muddada u dhaxaysa afurka iyo suxuurta uu qudaar badan cuno biyo badan uu cabo biyaha laga rabo inuu cabo waxay tahay laba litir bar ilaa saddex litir xilligaas waa xilliga qofka uu cabi karo biyaha ku filan ma aha xilliga suxuurta qofka inuu biyo badan cabi karo weliba waxaa qofka looga digay inuu iska ilaaliyo cabitaanada aadka u fara badan oo sokorta ku badan tahay taasoo keeni karta gubashada jirka iyo oon inuu dareemo waa iyadoo lagu darayo qaxwaha iyo caleenta shaaha ayaga in la iska yareeyo sababtoo ah waxay keenaan oon haddii aan kusii daro eh, qodobo muhiim u ah qofka suxuurinaya waxaa muhiim ah inuu ka fogaado cuntooyinka ay ku badan tahay dufanka afurkana waan soo sheegnay dhibaatay u geysan karaan hadduu qalbiga ka jiran yahay hadduu xidiidada ka jiran yahayba Eh, waxaa kaloo muhiim ah inuu qofka uu qaato cunto khafiif ah oo weliba lagu daray khudaar iyo miro hadduu qaadan karo waxaa kaloo muhiim ah qofka inuu hadduu hilib isticmaalayo midka la dubay uu ka muhiimsan yahay midka saliidda lagu kariyey waxaa kaloo muhiim ah qofka inuu qaato cunto dhammaystiran oo tusaale ahaan waxay ka kooban tahay qaybtii borotiinkii daawooyinka loo yaqaan energy giving food ama carbohydrate faadkii ama baruurtii ama dufankii macdintii biyihii inuu isku dheeli tiro waxaa kaloo muhiim ah qofkii daawo qaadanaya xilliga suxuurta inuusan iloobin sababtoo ah fursadda u dambeysay waxaa kaloo muhiim ah qofka inuu ka faa'iidaysto markuu suxuurta uu suxuur suxuurta uu cuno inuusan seexan kadib taasoo ku keeni karto khalkhal dheefshiidka waxaa kaloo muhiim ah qofka markuu suxuurto inuu cadaysto Eh, waxaan kaloo siinaynaa en, oo u sheegaynaa dadka qaba gaaska ama boog calooleedka ama laabjeexa dhibayo inay iska ilaaliyaan cuntooyinka keena inay siyaadiyaan aashata caloosha sida toonta basasha basbaaska ee suugada shiilan cusbada ku badan tahay saliidda ku badan tahay ay isticmaalaan cuntooyinka qabow sida soorta oo lagu cunayo caana qabow ee cuntooyinka ayaga waxay u fiican yihiin dadka midda kale waxaa looga digaya dadka ayaga ah oo boogcaladoodka qaba ama laabjeexa inay seexdaan markay saas u suxuurtaanba sababtoo ah khalkhal ayaa ka jiro dheefshiidkooda waxaa kaloo looga digaya dadka ayaga ah ama lagula taliyaa inay cabaan biyaha aashatada leh sida coca colada liinta cambaha sababtoo ah waxay sidaadiyaan aashatada ama karka caloosha waxaa kaloo lagula taliya inay sameeyaan inay birkin ku seexdaan qaarkooda hore ay ka saramaryaan qaarkooda dambe saysan aashita ugu soo gadoomin waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxa ayaan dhegaystayaal caawa soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad taxanaan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa alaaba soo jeediya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada saddexaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii dhulka andalus ee ay maanta nasaaradu ka taliso taariikhyahanada muslimiintuna ugu magacdareen jannadii la waayey bishii barakaysneed ee ramadaan sannadkii sagaashan iyo labaad ee hijriyada ciidamadii muslimiinta ee qaybta ka ahaa dowladdii islaamka ee umawiyiinta ayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ugu gudbi lahaayeen dhulka andalus waxa ay kaga jireen dhulka morocco iyo galbeedka caalamka islaamka dagaalyahanadii berberiyiinta ee degi jiray dhulkaas kuna tilmaamnaa geesinimada iyo dhabar adayga ayaa ahaa udubdhexaadka ciidamadii muslimiinta ee furtay andalus waxaana qabaa'ilka berberiyiinta uu horay u ahaa dad gaalo ah oo uu islaamku ka dhigay halyeeyo taariikhi ah wixii ka dambeeyey markii ay qaateen diinta xanafiyada daariq bin ziyaad ayaa ahaa hogaamiyihii muslimka ee horkacayay awooddii ciidamada muslimiinta ee uu qabanqaabiyey islamarkaana anbibixiyey muusa binu nusayr waxaana ay ka gudbeen marinka buurta ku caanbaxday jabalu daariq waxay gurguurtaan oo ay dagaallo kala duwan la galaanba waxa ay ciidamadii muslimiinta ugu dambeyntii la wareegeen mandiqada jasiiradda cagaaran taasoo ka dhigan in muslimiintu ta'miiniyeen taliskooda ayna wixii xilligan ka dambeeya gurmad ka heli karaan muslimiinta ku nool wadamada dhaca galbeedka afrika haddii ay arrinkaasi u baahdaan muusa bin nusayr ayaa afrika ka soo diray shan kun oo mujaahid oo dheeraad ah kuwaasoo gurmad u ah ciidamada muslimiinta ee u gudbay yurub iyo dhulka andalus badi ciidamadan ayaana ahaa carab waxaana soo bixitaankooda sabab u ahaa markii uu daariq bin ziyaad gurmad hor leh dalbaday boqorkii nasaarada ayaa markii uu ka warhelay gurmadka ciidamada muslimiinta waxa uu diyaariyey boqol kun oo askari wadarta ciidamada muslimiinta waxa ay noqotay siddeed kun oo askari muuqaalka noocan ah ayaana marar badan kusoo noqnoqda taariikhda islaamka marka laga hadlayo dagaalada iyo futuuxaadka waana mid muujinaysa in marnaba aanay muslimiintu tirobadni ku dagaalamin cadowgooduna ay kaga hortagaan keliya xaqa ay xambaarsan yihiin siddeed iyo labaatankii ramadaan sagaashan iyo labadii hijriyada waxaa foodda isdaray ciidamadii towxiidka iyo nasaaradii mushrikiinta ahaa halkaasna waxaa ka dhacay dagaal aan waxba la iskula reeban oo faraha looga gubtay siddeed maalmood oo xiriir ah ayuu socday dagaalka dhex maraya ciidamada muslimiinta iyo nasaarada ku noolaa dhulka andalus ilaa ugu dambeyntii guusha soo muuqatay fowdo iyo isku dhexyaacna uu hareeyey ciidamadii nasaarada ee uu hogaaminayay ludriiq halkaasi waxaa dhegta dhiigga loogu daray ciidamo aad u badan oo nasaarada ka mid ah intii soo hartayna cagaha ayay wax ka dayeen halka uu jaan iyo cirib dhigay boqorkii nasaarada ayaana la waayey wixii macrakadaasi ka dambeeyey ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayey daariq bin ziyaad ayaa bilaabay inay isku fidiyaan jasiirad wakaha andalus iyagoo ku raad jooga firxadka ciidamada nasaarada sidaas ayuuna gobol muhiim ah oo xilligaasi ka tirsanaa yurub haddana ah laba dal oo yurub ka tirsan uu ku gaaray islaamka waxaana fatxigaasi andalus ee dhacay bil ramadaan uu horseeday in siddeed boqoloo sano ay halkaasi ka taliyaan muslimiinta heer andalus ay noqotay manaaradda cilmiga iyo xadaaradda
نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta saddexaad taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayuu caawa inooga eegyahayay barnaamijka dhuuxa waraysiyada salaamun calaykum أمين